بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل احجرني بلو كتاب التوحيد عشر كان وعشر كالشناد aayadihii shiikhuu uu daliishaday oo adilatu tawxiid uu soo sardiyey ayaynu weli ku dhex jirnaa waxaanu ka soo baxnay aayaddii dheerayd oo qadaa rabuka laa tacbudu ilaa iyaaba inoogu dambeysay oo aayaddii saddexaad ahayd aayadda afraad saasoo kale shiikhu waxa uu daliishaday qowluhu tacaalaa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a waa fi suurati annisaa waana aayad dheer shiikhu mowdici shaahidka ayuu soo qaatay oo ah wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a alaaya ay akmil alaaya aayaddan waxay kulmisay oo loo yaqaanaa aayatu xuquuq alcashara alxuquuq alcashara ayay kulmisay tobankaa xaq oo waxa weeye dadka allah subxaana wa tacaala uu amray in la ilaaliyo ayay aayaddaani jamcinaysaa marka bal tobankaa xaq baynu sharaxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacala waa cashirkan ku sharaxaynaa kan ugu horeeya waa xaqullah waa xaqa allah subxaana wa tacaala oo waxa weeye jumlada ugu horeysa wacbudullaha alla caabuda waa amar walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi ay billaah alla ha la wadaajinina shay-an waxba cidna hala wadaajinina haba yaraatee shay-an waxba hala wadaajinina marka wacbudullaha amar weeye walaa tushrikuuna waa nahyi nahyigaasna waxa weeye wax kasta ayaa la nahyinayaa waayo shay-an waa nakira oo waxa weeye tufiid alcumuum wax kasta ayaa la nahyinaya waa nakira bayra culamo fi siyaaqi nafyi nahyi walaa tushrikuu bihi shay-a cidna allah subxaana wa tacala waxba hala wadaajinina oo allah suu keligii kuu abuurtay keligii oo caabud marka aayaddaani waa laa ilaaha ila allah oo kalawa oo ay la macno tahay waa tawxiidkii aayadihii aynu soo marnay la macno tahay waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaa ayay la macno tahay idan wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a shirkiguna waa an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka waana acdamu dembi waa dembiga ugu weyn oo ilaahay laga galo kamaa fii xadiidi ibni mascuud markuu nabiga weydiiyey ayu dembi acdam qaala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak kama fi saxiixayn waana akbaru lkabaa'ir alaa unabikum biakbar lkabaa'ir qulnaa bala qaala alshraaku billah marka idan shirkigu waa khatar weeye waana muxbit lcamal oo camalkii u baabiinaya waatuu allah nabiga ku yiri walaqad uuxiya ilayka waila ladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluk walaa takunana min alkhaasiriin waa sababu lkhuluudi fi nnaar naarta ayaa lagu waarayaa oo allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi allah waa ka xarimay naarta inahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar ay waa man maata wahuwa yushriku billaah marka aad iyo aad buu khatar u yahay walaa tushrikuu bihi shay-a kaa marka waa jumlada koowaad mowdicu shaahidka tawxiidkana waa halkaa kabacdi allah waxa uu yidhi wa bilwaalidayni ixsaana waa xaqa labaad wa ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana ixsaan u sameeya oo ixsaanan waxa weeye waa masder mansuubun bificlin maxduuf bay yidhahdeen culummada waxa loo soo qadanayaa wa axsinuu ixsaan u sameeya bilwaalidayni labadiida dhashay ixsaanan wanaag u sameeya waanu waxaynuna ku soo sharaxnay aayaddii ka horreysay waqadaa rabbuka allaa tacbudu ilaa iyaahu bilwaalideyna ixsaana wanaag u samee xumaantana ka haysa wey taa waa soo sharaxnay wabilwaalideyna ixsaana xaqa saddexaad allah waxa uu yidhi wabidilqurbaa ay wa axsinuu bidilqurbaa iyagana saasaa loo soo qadiraya wanaag u sameeya oo ixsaanka waaridka ayay la socotaa wabidilqurbaa ay wa axsinuu u wanaag sameeya bidilqurbaa qaraabada dadka u saaxiibka dalqaraaba waa dadka xagga hooyo iyo xagga aabe aad wax ka wadaagtaan ama ha dhowaato ama ha dheeraato waa qaraabo qaraabadaa inaad ixsaan u samayno ayaa layna amray wanaagga loo sameeyo iyo sadaqada la siiyana waa ka ajar badan tahay sadaqada kale oo xadiidkii macruufkaa imaam axmed yaa wariyeen waxa weeye sulaymaan ibnu caamir waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam alsadaqatu cala almiskiini sadaqa wasadaqatu dirraximi sadaqatun wasila idan marka cidda qaraabada kula ah derajaday joogaanba ha joogeene derajo walba oo ay joogaan waa in loogu ixsaan sameeyo say marka kugu kala xigaan bay u kala xaq badan yihiin oo kugu kala dhow yihiin marka waa xaqa saddexaad wabidilqurbaa allah waxau yidhi walyataama taasay ku cadfan tahay wabilwaalideyn ixsaana baa lagu wada cadfaya wabidilqurbaa walyataama kuwa agoontaana ixsaan u sameeya alyataama waa jamcu yatiimin yatiimna waxaa la yidhahdaa man faqada abaahu wa huwa saqiir qofka aabbihi dhintay isagoon qaan gaarin oo shaqaysan karin oo caruura aabbihi dhintay baa yatiim la yidhaahdaa waayo xadiidkii imaam abu daawuud iyo wariyeen baa sugnaaday laa yutma bacda alxulmi qofka hadduu qaangaaro agoonnimo waa ka baxay marka agoontaas aan haysan wax u shaqeeyana wanaag u sameeya ayaa layna yidhi ajarkooda iyo wanaaggoodana nebigu waa tilmaamay oo waxa uu yidhi anaa wa kaafilu lyatiimi ka haatayni fi ljanna labadii safarood fardhexada iyo sabaabada ayuu xiriiriyey soomaalidu murdisada dhahdo sidaa intaa yar ay kala horeeyaan baan jannada uga horeeyaa meel baan ka wada gelaynaa wey waa ajar wanaaga iyo fadli aad u weyn waa marka walyataama wabidilqurba walyataama walmasaakiin waa xaqa shanaad waa almiskiin walmasaakiin ay jamcu miskiin miskiinna waxaa la yidhahdaa qofka aan haysan wax ku filan waa qofka aan ku filayn waxa uu haysta wey oo xaajadiisa iyo dantiisa aynan kafaaya ahayn oo wax ku filan ma haysto haa laysa lahu kinan yuqnii wax ku filan oo waxa weeye isagii uu dadkii kaga deeqtooma ma haysto miskiinkaana waxa weeye ha la dhaqaaleeyo oo wixii la tari kara ha la taro halkaa waa shan weeye marka kow waxaynu nihi wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shaya laba waxaynu nihi wabilwaalideyni ixsaana saddex waxaynu nihi wabidilqurba afar walyataama shan walmasaakiin kabacdi allah waxa uu yidhi xaqa lixaad qolada leh waljaari dilqurba deriska waljaar waa deriska waay waljaari dilqurba deriska qaraabada u saaxiibka waljaari dilqurba waljaari ljunub iyo kan fog labadaba oo kaa dheer labadaba u samee wanaag iyo ixsaan waxay yidhaahdeen culummadu labadan marka waa labo waljaari dilqurba waa deriska qaraabada kugu leh oo aad qaraaba tihiin oo waxa weye qaraabada ka dhaxaysa derisna waa tihiin u samee wanaaggiisa wuxuu leeyahay xaqulqaraaba wa xaquljaar laba xaq buu yeesho waxay yidhaha marka culummadu kaas waa deriska qaraabada kula sidaa ay ku fasirayaan saxaabada iyo taabiciintuba cabdullahi ibnu cabbaas ay ku fasireen waa deriska qaraabada kula ah xagga hooyo ama xagga aabbo marka laba xaq buu yeeshay labadiisaa xaq baad ku xiriirinaysa waljaaruljunub waxa weeye ee, kan baciidka oo kaa fog oo waxa weeye aan kuu dhoweyn culimada qaarna waxay yidhahdeen ay aan qaraabada kula ahayn oo qaraabanimo kaa fog oo kaa dheer laakiin deris kula ah tafsiir kale culimmada way saareen oo waxay yidhaahdeen waljaaru dhulqurbaa waljaaru ljunub dalqurbaa waxa weeye waa almuslim kan kaa fog oo baciidkaana waa alkaafir waa alyahuud wanasaara marka khulaasat lqowl sida sheekh cuthaymeyn uu khulaaseeyo derisku sideeda saddex baa loo qaybiyaa Ee, deris wuxuu yeeshaa saddex xaq buu leeyahay waa deris oo xaqul- xaquljiwaar buu leeyahay waana muslim oo xaqii islaamnimaduu leeyahay waa qaraaboo xaqii qaraabadu yeeranaya saddexdaa xaq ayaa ku kulmaysa qofka qaraabo kula ah muslimna ah derisna kula ah kan labaad waxa weye derajada labaad waa muslim deris buu kula yahay qaraabo kula ma aha xaqii derisnimada iyo xaqii islaamnimaduu leeyahay xaqii qaraabadaa baa ka hartay ma leh kan saddexaadna waxa weeye xaqul jiwaar buu leeyahay muslim ma aha xaqii derisnimadu kugu leeyahay saddexaasaa loo qaybiya nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu uga digay deriska in dhibaato loo geysto oo xadiidkii macruufkaa saxiixeynka nabigu wuxuu yidhi xadiid abi hurayra waxa uu yidhi nabigu wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumaynin ma rumaynin markaase waxaan rasuulku ilaahay man yaa rasuul allah kee weye kaa markaasuu nabigu wuxuu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa albawaa'iq waa ash- ashuruur sharka iyo dhibaatada iyo mashaakilka inuu ka haysan waayo deriskiisa bawaa'iqu waxa weeye wax kasta oo xun inuu deriskiisu ka nabadgeli waayaan ama qowl iyo ficil waxay doontaa ha noqote xadiidkii kaloo saxiixeynka cabdullahi bni cumar nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarithu deriska jibriil kama zuulin inuu ii dardaarmayo ilaa aan isriba waa isdhaxlaysaan oo waaba dhaxalkaagu yeelanaya idan deriska aad iyo aad buu xaqiisa in la ilaaliyo wey. marka waljaari dilqurba waljaari ljunub wasaaxibi biljanbi waa xaqa sideedaad wey asaaxibu biljanbi qofka kugula saaxibkaa dhinaca waxay ku fasireen cali ibn abi aalib iyo cabdullahi ibni mascuud iyo azawja waa almar'a xaaskaaga wey ey zawjatu rajul iyadii baa waxa weeye saaxib kula oo dhinaca ku haysa oo meel wada seexanayaan taas ayay ku fasireen waxaa kaloo lagu fasiray asaaxibu biljanbi waxaa lagu fasiray qofka waxa weeye safarka a ku wada jirtaan oo rafiiqa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray qof walba oo wax saaxiib kugula ah matalan meel baa ka wada shaqaysaan arday baa wada tihiin wax kasta shaqo howlo badan baa dhex maraya waa saaxiib baa tihiin marka waxaas oo dhan waa lagu fasiray laakiin waxaa ugu badan in la yidhaahdo waa almar'a xaaskaaga inaad wanaag u samaysid usaaxib iljamb kan sagaalaad waxa weeye xaqa sagaalaad wabni sabiil waa musaafirka qofka waddada haya oo musaafirka ah oo waddada haya oo sahaydu ka go'dayna wanaag u samee oo jiscinkiisa iyo wixiisa loo dhammaystiro Mm. Wasa- eh, wabni sabiil xaqa tobnaad waxa weeye wamaa malakat aymaanukum ay kuwa ay gacmihiinu haranteen midigtiinu hanatay waa addoontii iyo dadkii la addoonsanayey oo jihaadka lagu soo qabanayey oo markaas ee, addoommo noqonayay kuwaa laftigooda wanaag u sameeya dhulkoodii bay ka soo tageen waxa weye meel ayna aqoon bay yimaadeen masaakiin weeye waxa weye qofka sayidka waa inuu wanaag u sameeyaa ha wamaa malakat aymaanakum waana tii xadiidkii anas ibnu malik oo imaam axmed iyo wariyeen waatuu yiri anas nebiga calayhi salaatu wassalaam fii maradi mowti jacala nabiy sala ly slam yuusi inuu dardaarmayo ummadda u dardaarmaya yuusi lil- lilumma markaasuu wuxuu dhahayay waa fii maradi mowti asalaa asalaa salaata asalaa war ay salaada ilaaliya oo xifdiya oo laazima wamaa malakat aymaanukum iyo wixii gacmihiinu hanteenna ilaaliyo wanaag u sameeya wey Mm. tobankaas ayaa aayadda loogu bixiyey xuquuq alcashara aayat alxuquuq alcashara saasaa loogu bixiyey tobankaa xaq ayaa ku sugan markaasaa ilaahay wuxuu ku khatimay ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuura in allaha alle laa yuxibu ma jecla oo waa neceb yahay man ruux kaana ahaaday mukhtaalan ay mutakabiran mukhtaalan oo waxa weye qofka isla weyn oo mutakabirka oo isqaadqaadaya allah ma jecla fukhuuran faanka badan oo dadka u faamaya marka alkibru allah baa iska leh allah waxaa yidhi walahu lkibriyaau fi samaawaati walard ilaah baa kibirka iska leh nebiguna waa inooga digay oo kibirkuna waxa weeye alkibru badaru lxaqi wa qamdu nnaas in dadkana la liido xaqana la diido xadiisulqudsigiina allah waxa uu yidhi alkibriyaau ridaa'i waalcadamatu izaari faman naasacanii cadabtuhu walaa ubaali idan marka kibir inaga shaqo kuma lihin allah wuxuu yidhi walaa tamshi fi lardi maraxaa inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula idan kibir inaga shaqo kuma lihin waxa uu yidhahdaa imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala markuu aayaddaa sharaxayo ee mukhtaalan fii mashihi fii nafsihi mutacajiban mutakabira fakhuuran cala annaas yaraa wuxuu isku arkaa annahu khayru minhum wa huwa cinda allahi xaqiir wa cinda annaasi baqiidun wa- u fiirso waxa uu yidhi ninkaasi isagu naftiisa wuxuu u arkaa markuu isla weyn yaho oo kibirka samaynaya inuu dadka ka khayr roon ya ka fiican yahay ilaahay agtina waa xaqiir liitawa oo cadaab iyo ciqaab ku dhacday dadkuna waa necab yihiinoo aad bay u necab yihiin dadku qofka u faama oo kibirka badan oo fakhuurkaa aad baa loo necab yahay idan marka waxaasoo dhan waa la iska ilaaliyaa oo waxa weeye aan loo dhowaanin sifaad xun weeye ilaahayna ma jecla in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuuraa marka aayaddan mowdici shaahidkeeda waxa weeye ay kitaabu tawxiid loo soo qaatay waxa weeye waa jumlada ugu horeysa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wajhu dilaalana waxa weeye maadaama allah uu ina amray inaynu keligii caabudno shirkina bannaan ka marno waa atawxiid marka ay cibaadadii ilaahay baa loo keliyeynayaa shirkigiina waa laga dheeraanayaa waa tawxiidkii marka waa aayadihii horey la macno tahay waxa weeye iyo aay- iyo aayado badan oo qur-aankaba ku sugan marka aayadaha dambe oo fii suurati ancaamna gaar baan ka dhigaynaa way dheer yihiin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin